iri hoos a i ammaan abaar i aaran udur i aafamaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamaankum gudaasha iriididhiide i waakii baryoba ee medka aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday afshayli waayaa idika reebay inaysi sheegen walku rooynyaa aynogaa ha ka arag yaa imidkan adwa ambo aniibaa ejibiiga yaraabi inamaysi iniska fiirada isbuunyo iniska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheegne aquuna medical center ma seeto adiina maku daawaysito intii koo dambaytana ha insheegdo akhuna medical center isku dhama ee moogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina unkumaqanayne umutuka daawaysad akhuna medical center yamaybakiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan leh adeega caafimaad marna go'aansada inta miilhanku bahan bulshada saas haatow aquuna medical center mashiima yaal haddii aan walsiinkudadaar mayba kumid aha altrasound baaritaanka uurka jarka c b c baaritaanka dhiiga guud makumaran microscob iyo weliba daawooyin tayle oo iniska jaraan daawada masaarada daawada turkiga iyo weliba daawo yurub e isbitaalka aquuna medical center yamayba usakiyaale jidwiinaga galow harajaadkii hora mayna dhiniga kahaaye hatiiska cusub ee shirkada korontada beeko weli faahfaahintaas dheer mayba kula haryiiri kortaana taleefanada lambareed iyo shalceeyin eberli halshan toddobaatan iyo todoba eber eber toddobaatan iyo todoba eberli hal shan konton iyo todoba tomo iyo todoba eber shan ama taleefanka kaloonka damboy lambarshay u seeyey eberli hal shan konton iyo sagaal konton iyo sagaal afartan iyo sagaal haddaba bulshooy hore indeera aquuna medical center
bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey ombay dhowa daydhabakiyaada anteew ijeegu habaabaanikijeen maymay tubelin maalinayso oo magaaja gaboran gudaha almuwira haa gudaha galaad haba maarigaaso walaagi alaabhaay asnuugii halintan nafisheenay adiina wadilahaysa hamara qalabdismaku doonay alaseyti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarnu walyara xukuumado fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyaawo aboor min shay dudumuwa abooda min shaygeeda aana isgooshana eedaga howal biling inkiraana almuwiira alaab dhisno walku koombahi afardoorle iskorsaartii idooley dhisitii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley likoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiinfadaasan yakaaaruursan umoogatan iligmarooduwa ayuunku dhoora edeegfaylahowa alaabtis kooshalgohaaso indunuusi iyo abuudabay umaangi itaaliya kiiriya
dhegaystayaal kulligiin meelkasta oo isroogdaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan wuxuu nimo arbaa ee uu khamiisnaya ha galaasa taariikhdan iyo ka eedanta labaatan iyo shanta bili koowaad sannadka lamaada kun tuma iyo toddobaada qodobbada barnaamijkaana una oogaha ka qaado doonna maybaa ku mid ahaa qaraxyadii lamaadaha ay eegey ku kudhiya hotelka dayax ee magaalada muqdisho khasaarihii usuku-dhaladii qaraxgaas iyo malaaqmalabow oo geeki likuduugii magaaladun baydhawo guddiga abaaro ee magaalada baydhabo ku dhisan ee guddiga ganacsatada abaaro ee geeka dartiradiyo deeraasa lama boqol iyo lixdan qof gargaara sahaayihun guri iyo biyo iyo weliba raashin shalgadiisan geekanka qiibiyan gudaha magaaladun baydhabo gaar ahaan kaamamka ka yaalan magaalada baydhabo baalooshe may baa kaloo barnaamijka uu kaxa ka qaado doonay hoob ilaahay eera kormeerkii guddiga abaaro iyo ka suubiyaayeen gobolka bokool guddoomiyaha guddigaas madoobe nuunow maxamed iyo weliba leyluul oo unusiin ku hayna waraysi isla weeldhadii waryaaga ahaan ku warramaa gobolka bokool maxamed amiin barnaamijka ku kubagado doontaan malaaq shaacir isaaq aadan oo ku mid ah malaaqyada deegaanka busley oo ka yaalan eleenta magaaladun baydhabo usiina ku hadla doona xaaladda abaartayoo ka jaraan dadkaas barnaamijka ku kubagado doontaan iyo weliba afhayka jaaliyadda digil imrifle ee waddamada yurub oo usiina ku hadali xaaladda abaareed ee ku jarta dalka soomaaliya kureed markiisasii waraysi dheer warbaahinta wadajarka ee waddani news labaatan iyo afar saac warsan iyo gaarsiiye maxii cabdinuur yuusuf waraysi dheer usla waaldhadii jiif sagaare iyo barnaamijka ka dhegansada doontaan iyo inta uuna ku guda jarna barnaamijka walaagahamiisiyaada oo ku dhihi gudaha caalamka iyo dhegansadayaal hasiinku gudbii doon barnaamijka mayba hasaarey faysal dhaayo xuseen an oo mukhtaar sheegeedan dalmar ahna siinla dareerii doono iyo oo dhiniga farsamadana oo saaciidi doono saaxiibkay saalax cali maxamed saalax qays ha ka dhowaada mar kale dhugunsidayaalaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsaan qodobka koowaad ouna ka fiiriyi doono barnaamijkaana mayba nagada doonay qaraxyadii geeka kudhiyi hotelka dayax ee kayaala xaafadda waaberi ee magaalada muqdisho iyo malaagmalabo oo ku mid ahay lamaadii oday ee geeka ka dhimatay qaraxgaas maybaa wararkii inka dambooye warbixin ninku suubiyey waryaagaana faysal dhaayow xuseen
labaatii siyeed qof yo ka dhimatay in ku badan afartan qofna ka dhaawaameen lama qarha oo geekiyo ka dhiyan hoteelka daya ee magaalada muqdisho hoteelkii weliba deganaayey xildhibaano iyo malaaqyaha ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dadka qaraasay ka dhimiday iyo weliba ku mid ahay malaaq malabow isaaq kerow iyo malaaq cabdirashiid sheekh cabdisalaam malaaq deerow yaaquub oo ee fayanka malaaqyada koonfur galbeed ee ku hadali geerada lamada xildhibaan u soconan ta'siyey
aa
wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed iyo weliba usasada goobta qarhayaalka kidheen hotelka dayha ee degmada waabari ee magaalada muqdisho is-oonan ku hadli dhibaatooyinkii hojaysadeen qarhayadaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آن، waxaan rabaa inaan idin siino een, qiimayn horudhaca Een, marka koobaad waxaan rabaa inaan mahad u jeediyo eh, hoteelka dayax iyo sida ay difaaca u galeen hoteelka dayax ciidanka joogay waxay suurtogeliyeen inaysan al-shabaab gudaha hoteelka isu soo gelin taasna waxay keentay inay ku badbaadaan dadkii siyaasiyiinta ahaa dadkii xildhibaanada ahaa oo hoteelka deganaa dhammaantood in wax dhiba dhaawac ama dhimasho aysan soo gaarin marka xiga waxaan rabaa inaan sidaas si lamida aan ugu mahad celiyo ciidamada amniga ee nabad sugidii iyo booliiska labadaba een, een, gurmadkii ay u sameeyeen iyo sidii ay dhaqsaha gubsiiska ahaa oo hal saac wax ka yara ay ku soo gebagabeeyaan dhammaan dadkii ee, soo weeraray oo hoteelka ma aysan soo gelin laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa guryo ah ku dhuumaalaysanayay sida ay u dilaan oo ahaa afar qofood shabaabka la dilay waa afar qofood Een, waxaan aad uga xumahay runtii een, wiilashaas yaryar oo shabaabka ah oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u da'yar da'dooda lagu qiyaasay lix iyo toban ilaa labaatan jir wax ka yar waa wiilal soomaaliyeed la marin habaabiyey een, fikir qaldan la geliyey dadka gelinayo oo dad waaweyn ah oo sheeganayo culummo ah een, ay mas-uul ka yihiin maran habaabintaas ay ku sameeyeen wiilashaas Ee, waa wiilashaynii waa ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu u fidiyey een, een, cafis ama amnesty ee, cid walba oo shabaab ku jirto oo ka soo baxayso oo diid fikirkooda wax ka bedelay in la soo dhowaynaayo oo dhaqan celin loo samaynaayo marka ugu horraysa waxaan rabaa in idiin sheego wiilashaas wiilal runtii eh, ilmahaynii oo kaleeto ah wiilashayna ah la marin habaabiyey inay ahaayeen Een, marka xigta waxaan rabaa een, guud ahaan siday wax u jiraan in idiin sheego een, laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey Een, waxaa jiray asagana sidaa mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa iyo afar qofood isku daya hoteelka inay gudaha soo galeen laakiin ay u suurtoobi weyse inay soo galaan Ee, intaas kadibna guri ee, hoteelka gadaashiisa ah galay Een, ma haddaa sidaan hor ugu soo sheegay waxaa iska leh eh, labada ciidamada eh, amniga iyo ciidanka hoteelka ilaalinaya oo difaacooda uu ahaa difaacii aan mar walba u sheegayna hoteelada inay galaan laba difaac inay samaystaan Een, een, marka dhimashada iyo dhaawacaan rabaa inaan wax ka yidhaahdo Een, ciidamada amniga waxaa kaga dhintay eh, saddex qofood nin boliis ah iyo laba ciidamada niisa ah ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dadkiisu dhintay ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu jannatu firdowsi uu geeyo Een, waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga shan qofood oo ciidamada niisa ah iyo saddex qofood oo ciidanka booliiska ah sidaas si la mid ah shacabka een, waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa een, een, een, eh, albaabka oo hoteelka bannaankiisa laamiga makal mukarama maqaayad ku taallay iyo dhaawac dad shacab ay joogeen dhaawac buu u geystay ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaalladii ay noo soo gudbiyeen waa toban qofood oo dhimasho ah dhaawaca labada hosbitaal ee madiina iyo daarushifa la geeyey marka laysku darana waa konton iyo kow qofood oo dhaawaca Een, wixii faahfaahina oo intaas ka dambeeyana gadaalaan ka soo sheegaynaa laakiin sida xaqiiqda oo hadda markaan qiimeyn iyo assessment la sameeyey dhinac walba laga sameeyey waa intaas intaasaan rabaa inaan idinla wadaago waxaan mararka qaarkood een, een, een, maxaa la yidhahdaa howlgalkii oo aan soo gabagaboobin aan ku aragnaa social mediaha warar laisla dhinac maraayo waxaan rabnaa social mediaha iyo raadiyayaasha iyo dadka ka shaqeeya oo maxaa la dhahaa telefishinada inay xaqiijinta sugaan ilaa wax walba laga xaqiijinaayo oo hay-adaha amniga hay-adaha ay khusayso inay wax siday wax u jiraan u soo gudbiyaan inay sugaan oo aysan ku degdegin ayagana aysan u ekaanin dad warkooda mar walba la beensado marka waxaan rabnaa inaan intaas aan kusoo gabagabeeyo Eh, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo labada taliya taliya taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha eh, ciidanka booliiska oo runtii eh, qayb weyn ka geysay in eh, dhibka maanta jiray uusan intaa dhacday oo aan ognahay uusan ka badanin dadaal dheeraada iyo isku dabarid ay sameeyeen ciidamana ay uga dhinteen meeshaas Eh, waxaa kaleeto jira dad badan oo ciidanka ka mida oo runtii eh, difaacay hoteelka dadkii eh, siyaasiyiinta ahaana si nabada ku soo wada saara ayagana waa u wada mahad celinaynaa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum
isbitaalka madiina shariis way baladeysay dhaawaayo koran dhaafeen labaatamay qof oo dhaawac ku dari qaraxyadii iyo israsaasantii kadhiidib guda iyo banaanka hotelka daya duni oo eemada caafimaadka isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho iyo ku hadlay dhaawacayaalka la hadeersi isbitaalkaasi
waxaa saaka dhaawacii ka dhashtay annaga intana soo gaartay sideed iyo labaatan oo dhaawacyaa oo aan jiifinay Een, dadka weli laabashada ah weli xaqiiqadooda inay laabanayaan in kale oo iskoorsada weli yaalo oo aragteen ma hubno laakiin dadka aan admission ka dhigno oo aan jiifinay oo dhibaatada culus qabaan waa sideed iyo labaatan Een, waxaa qaybta meydka yaalo afar qofood dadkaas kuma dhiman isbitaalka waxay kusoo dhinteen ayagoo meedaa la keenay xaaladooda caafimaad kuwa hadda noo jiifa waxaan rajaynaynaa inay soo roonaadaan walow ay weli qaar ka mida saalada qalliinka ay ku jiraan adeegyada qalliimada kala duwan iyo maaragtay kolley waa emergency waxaa soo gaaray dhaawacii qaraxaas ay kala kulmeen qof walbaa wuxuu qabaa dhibaato intuu ku filan ama jajab ha noqoto ama qalliimo ha noqoto dadkaasna waxaan rajaynaynaa inay saacadaha soo socdo ee ladnaadaan ilaahay aad horeys eh, ma jiraan eh, dhaawacyo halis ah oo isbitaalka ku jira oo gudaha isbitaalka wax looga qaban laaya oo u baahan in dibadda loo qaado xaaladooda caafimaad dhaawacyada een, markii loo qaybiyo inta badan waxaa moodaa inay xaalad culus ku jiraan laakiin dhakhaatiirta ayaa maaragtay iyo maamulka ayaa soo gudbin doona wixii markaas loo arkay inaan gudaha wax looga qaban karin laakiin inta badan isbitaalku wuxuu wax ka qabtaa dhaawacyada culus iyo kuwa fudud gelinkii dambe ee geeka wayba garoonka shaatigada airboort ee magaalada baydhabo laha kadidiyey miidka malaagmadaba oo isaak herow warinduuji ku qiib galay ku-simiga madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya waana ay wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi oo weheliyaayeen xildhibaano wasiiro ku tirsan madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya maadaama xaaskiisaasi joogeen alxamdulilah rabbilcaalamiin maydka si nabada nagu soo gaaray oo oo wasiirka ribaha gudaha ayaa lagu soo timay mas-uuliyiintaasiito maaragtaa oo xukuumadda maamulka koonfur galbeed iyo shacabkiiba u ka uma ma u kala harin waa insha allahu kariim waxaan leenahay shabaab waxaasi wax kasii foolxum waa laga filinayaa marka waxaan le wax kaloo sheegna ma hayno waxaan leenahay allah u naxariisto intii dhimatay inta ku dhaawacantay ciidankii runtii geesiyaasha ahaa ee runtii siday rabeen u diiday oo hoteelka dayax ka tirsan alla runtii waxaan leenahay kheyr allah siiyo wixii ka dhaawacmayna allah ugu dhowro inta dhaawacan oo malaaqida kale ah na waxaan leenahay dhaawacood allah u fududeeyo malaaqan wuxuu ka baxay soomaaliya oo idilba waana malaaqida ugu daada weyn malaaqida soomaaliya ayuu ka mid ahaa wuxuuna ka mid yahay malaaqida boqol iyo soddon iyo shanta ah dhismihii dowladaha lasoo lasoo dhisay oo idil laga soo bilaabo casta ilaa hadda micnaha ku jiray micnaha dhismaha guldibada marka isaga iyo qaraabadiisa iyo ummadda soomaaliyeedba iyo maamulka koonfur galbeed oo ku hadlaya magaca madaxweynaha waxaa leeyahay ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo malaaq cabdirashiid sheekh cabdisalaam iyo geeg husiin lakaduugi magaalada muqdisho meelaasay horogeen awlaadis iyo eheladiisa
حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال سهل الكترونيكس ستيشنري اند كوزماتكس saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey ma taqaan hadalka adoon waxba soo hayn si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahl electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahl electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshooy waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b acer tushiiba iyo
dhegeystayaal qodobka kale uuna barnaamijkaana kulanka warsan ownimadaan ownimadun ha ka qaadaan mayba ku mid naqadeey guddiga ganacsatada abaar oo koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka markii inku horey timayba deeq deersheena dad tiradiio koran dhaafaas ilaa iyo lama boqol iyo konton hana soo haayeen dadkii bogtaalahayti ee haku roori deegaanadiio iyo markaas deganaayeen abaarta bahsan ee deegaanada koonfur galbeed ka jarta dalaadiyo warbixin arrintaas ku hadalaa samay baniin ku diyaariyey waryaagaana cabdulaahi nuur aadan cabdulaahi jeceelow
gadcadaaga odaygiyo somalaay u gurnada gambooleyda dumarkii somalaay u gurnada deeqdan geeka la deersiiyey haana ku badan lama boqol iyo lixdan goys oo ha ku bugtaali deegaanada gobolka baay haanaas u saamaytay abaarta iyo weliba deersiiyey deeqdan guddiga ganacsatada gurmadka abaaro gobolka baay welina ku qiib dhahday haana ku mid ah jaaliidda sacuudiga gaar ahaanna haanka nool magaalada damaam deeqdan yahayti tiraashiin e oo markaas iniska jarta bur bariis saliid iyo caleen dadka deeqda markaas lang dhiibyaayo weliba iyo haayana haanoo markaas lang aragi in iyo iyin haanka tabar yar oo markaas abaarta saamaytay maxamed cabdinuur sheekh ibraahim nuudey wariiri oo ku mid ah ganacsatada geeka gargaarka qiibidi iyo cabdiqaadir abeyna oo ah afhayeenka guddiga ganacsatada gurmadka abaaro ee gobolka baay iyo weliba iyo ku hadaleena deeqdan geeka iyo dersiyeen dadkan
geeka oo arbaae taariikhdan afka labaatan shan janaay lama kun tomiyo todoba maysi rugnaa oo koobo ku mid ah oo a d c ka tirsan magaalada baydhabo wali ilaahay maadinta geeka ganacsatadii walyar ku hor dhowr gari ku hor bay asbitaalo unu bilaabnay qaaraankii la aruuriyaay walyar ku mid eh oon galantaan ha gali mari war geek walsiyahayna eh dabtiridoo deeras ilaa laba boqol iyo lixdan eh marka alxamdulilah wala la siyaahayna bariis caano booro saliid sokor iyo walaalimid ee la siyaahaya dadkii hadhiibidii ilaahay ku abaalmariyay dadka kalena may la faday inay ka daydaan wabilahi tawfiiq الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد walaalayaal geeka waan roognaha ini una jeersin kaalmadii ganacsatada guddiga ganacsatada gobolka baay oo gurmadka abaara iyo aruuriyaayeen baryarafumba iyo geeka ini una bilaabna lama boqol iyo lixdan qoys oo ku mid ah barakacayaashii abaartada habarakaciyadii ee ha ka barakacay gudaha gobolka baydhabo runtii taas guulwiinanin hayti geeka bilaw fayle bilawni geeka alxamdulilah ilaahay ka mahadayaana iska tala galni una iska tala galni inaguna beersa jeebkaana ku aruurina una bilawna anka xisaabtana gacan kala tan yeeda ana ka guulaysin alxamdulilah geeka bilawni laba boqol iyo lixdan qoys yawa in qiidiyahayne bariis sokor caano caleen iyo saliid baan qiidiyahayna runtii ganacsatada buuyan kaalintii laku fadaaya gobolka baay waana runtii ilaahay wayn weydiiyaane inay ganacsiga ilaahay unbarakaaye runtii deeqdan way ka jartee beese kun iyo shan boqol dollar ee oo reer jamaam sacuudi ha dhiideen ha aruuriyeen jaaliyadaas hana jeersiiyeen tan iyadana kumid ata way inka tala galnay inuuna sanadiifa ka qiibina dadka mudanaayna una siina waana ka guulaysan alxamdulilah sanadiifa waa ka qiibini dadkii istaahilay mudanaaya waana siina geeka walan wada dhonyo geeka insha allahu tacaala wayna lanaa sida isa kufayl inuuna ilaahay kala saarana ka wadnoo rajayaana way lanaa dadkina dheegahay guud ahaan hadadaala sida isa kufaylana siin kusugaana hada waynu ka soo ururinay qaybo ka mid ah ganacsatada gobolka baay magaalada baydhabo gaar ahaan ganacsatada maanta deeqdaa ku deeqay waxaa ka mid ah qolyaha raashinka gada ee loordeyda la yidhaahdo kuwa bakaarada dhismaha gada oo qolyaha alaabta dhismaha gada iyo qolada saddexaad oo ah qolada shidaalka iibisa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan deeqdan maanta waxaa ka faa'iidaysanaya laba boqol iyo lixdan qoys oo aan isleenahay ama yihiin kuwa weliida maanta xootiga magaalada degan waxaana laga soo kala ururiyey daafaha kala duwan ee magaalada deegaanada ay ka soo kaxeen waxa ay ka kooban tahay boqol ilaa iyo daafaha yacni gobolka baay waa runtii dadkii reer miyiga ah ee xoolaha haystay waa dad ducafo ah waxaa ku jira kuwa curyaamin ah kuwa indhahala iyo kuwa aad duruufta u saamaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa cid allaale ciddii yacni qaaraanka wax ku darsatay inuu xoolaheeda alla u barakeeyo annagana waxaan diyaar la nahay annagoo ku hadlayna afka guddiga ganacsatada gobolka baay inaan insha allahu tacaala aan dadaalkeena labalaabno waxaa kaloo mudnaan mudan oo maanta aan sheegaynaa jaaliyadda sacuudi carabiya gaar ahaan magaalada dammaam sheekh xuseen iyo ina cabdullaahi duurow raggii odayaashaha qaarankii ay soo ururiyeen xaaji bintow ay u soo dhiibeen waana soo gaartay waana laga faa'iidaystay ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu ummadda abaarta ka bixiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaar barakadaba uu siiyo caafimaadna alla uu gargaaro haadaa maa aquulu wabillahi tawfiiq
runtan unanta geedka joogu wadaadayda ku hadlayn wali kale ka daray runtan anta maka eg ila raay galasatinu ila raay umaadudiinu ila raay huluu halan ka hoy ila raay abaartaha iyo ururka iyo uunka jiran wala oo bilunayka ku yaajin unaka agnaa lan welbe walaaji maynaka ay hormarsada duyu walaw aakhirada nin lan diyaarsada ila raay ilaahay taasdadan ka barakeeya wali rifaday barkay laakiin kalena kadaysday ilaa libilood kale loo higi asamadi aran ilaahi ninshaan hataa libilood ilaa libilood kudiram iskadugudiraw umatan oo baayifka ontaka kuusun wala nusugaasa laakiin ilaahi gacantiis walgeliyaa nusugaasa ala raaya nilin dadaala ala raantiimay lan welbo ilaahi walsi dibad iyo daadartiyo inaga ilaahi mayla raaya walaaji wal kubiyo ilaahi khayr qabo bedela isii guddoomiyaga gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo deeqdan kuma hadnagi iso-oona ganacsatada iyo weliba jaaliyadda kale ankabaaga inayo kaalintiyo ku qaadadaan aawyowka dadka walaaloojo ah ee xilligan abaarta saamayti
silamida maduqay ku fadaana ganacsada gobolka baay daqaala wii aruureen iyo mayla raay dadka walaa ka darsada si jaalida la sheegay madila ku reeba ganacsatada deegaanadu ha ku jeeda oo baylanka dhowr roogaan muqdisho haan kale puntland roogaan haan somaliland roogaan haan nairobi roogaan walaalagii oo ganacsatada ee gobolka geeka hoolung ubadeen ini maylata la xiriirtaan awal alla walaag awoodaan ha deersidaan si ummata mayla raay abaaroo saamayday abaartaas oo bilaaw ah madila interiya cimilada roobka ilaahay galantis intaas cadifado roobna siiyay shalag iyaasow ama qaalibiyan bahayti madila feeriye roobka haniiso kay nagada doona bilo afraad mis abril lambasnin gorodow haatan aminta misgila goosa doona sehtab la sheegay todoba bilood misiid bilood haatan kudemba nagada doonta marka waqti adaga fud meel raay hortaana yaala waqtigaas waqti saalan ma eh in isgarabsana isgarab surugna dadkaana meel raay jilicsan garab surugno meel walla gobolna iyo waajibna saaran eh taasti guud oo meel raay deegaana dadka ku jeedi meel kastiyo rooganba daliida midba dhanka baaqana in meel raay xiriirka sasuubiya ganacsidaas iyo wanaagas badan geega suubiyahayaan hakiirmaan wal al walaagi hay hela koran hadeersiyan si meel raay maatidaas iyo geega abaaro saameyti garab liinsi liintaa kulay markiian ku horeytiyu oo guddiga ganacsatada gurmadka abaaro gobolka baay oo maalmoogay in dembey wedi dhadhagaago wallanka qabadow dadka ka dhibban xerooyinka barakacyaalka ee kayaala magaalada baydhabo iyo deertiyaan deeq raashiin eh iyo oo dadka deeqda raashiinka landhiibi iyoona kuma hadnagan waana iyo sheegeen in walaalo markaas hadeersii deeqdan iyo ma hadnagaayaan galowgiyowgaadhi geeliyod fardaha iyo geesnaydhoodidin abarbaad gegilisi soomalaayo gurmada
koy misgo male beero noolal male wallacma male iyo waxaan ka tabi markii hore meeka noo laga baxay goreyti beero iska taa badaan walaninka bahaya dan wal male saasaan bani ma awlaad ah lama owlaadaga ay inta markuu noolaliisa inta muslunka ka dhal nool walmahaysan intuuna koyna galantaan walmaagan ilaahay dan wal kusugoyn marka ee, jidkaha lagu hayta saara rabbi allugay goobgadud midig oo muslung ay saare idooska katamni baaba dadiloyte
dhegaystayaal mayba ka guda jirnay weli barnaamijkii kaana kulanka warsan haddana mar- hata haddii yaw mayba sheegay in guddoomiyaha ahlu sunna wal jameeca ee koonfur galbeed uusu markaas eh, tacsiin diri dadkii geeka ka dhimiday qaraxgii ku dhihi magaalada muqdisho gaar ahaan dadkii malaaqyadii ha ku jeedi deegaanada koonfur galbeed soomaaliya malaaq cabdirashiid iyo malaaq malabow guddoomiyaha ahlu sunna wal jameeca oo laka magacaabo sheekh xasan cali hilowle usoo u tacsii dirawna mayba erey
ama u ka hadlo magaca umaasinka alusumaadino koonfur galbeed ku tacsiiyeyow malaadiyinta oo maaragtay koonfur galbeed gaar ahaan soomaaliya ku tacsiiyey khaasatan koonfur galbeed aan ku tacsiiyey allah yarxam raxma walaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuuna kadib eh, ummadda soomaalida maanta sabir jamiil allah ku siiyo khaasatan ehelihii garaabada kulamada sheer jamiil allah ku siiyo muhna insha allahu cabdu ilaahi mana badnaayo Eh, ilaahi subxaanahu watacaala riliiska raxmaysa allah siiyo Eh, والموازين قالوا شنو يا جماعة يكتبون ميلو مكرين لو كنت عشية لو ماركي لكم ومقاوين يوم نسمع عزيز كل حياة وكيك يا مرة غرقبياتي إلا هواك وشباب خوارتي في أشياء يوم كنت عشية إن شاء الله ودني باريس لولا هلا شرر waayahay ee, lamada malaaq geeka ee ka dhimatay weerarkii hoteelka la kagaadi ee malaaq cabdirashiid iyo malaaq malabow ilaahay naxriisa ee, may ku gorato oo weliba taariikhtiyo ee ada uu ku ninku sheego korta
taariikhdiyo kulay wanaag lay ka dhiganay uno laakiin khaasat ahaan muwaasiintii iyo dadkii oo la isa qobolaayeen ama dhawaayeen madoon warkaligana wanaag laynan ka sheegeen wal kale uuna markay faahfaahiya haduuna hadda ku diyaarinay midnimo le hadda insha allah una tacsiidaasi un baan ilaahay idin sheegay badle mustafa iyo ilaahay idin naxariso oo hortaan ilaahay cafiyo taariikhda oo maaragtay markii warsada wax xun uu ku haynayo oo dad sabar badan oo oo maaragtay dadka markaasi ee, si iyo masraayeen ee, masraay ee, la dhaqmaayeen wal oo xumaan kale oo khawaas kale ee muqdis ehelada iyo qaraabada ee malaaq cabdirashiid iyo malaaq malabow ilaahay naxriisa ee, may taasiye andira lahayti dalanka naftan mooda dhan ilaahay subxaana wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmawt yaar ilaahay laakiin nafta dhan mooda dhan yeelele yoona damadaayar naftiyoba oo damada dooma la walba waqtiya suge ilaahay subxaana wa tacaala sabir jamiila in ilaahay ka erzaagoya dardaarmada
dhegeystayaal qodobka kale barnaamijkan ha ku- ha kaga hada doonniya mayba nagaday guddoomiyaha guddiga abaaraha koonfur galbeed soomaaliya madoobe nuunow maxamed iyo xuban ku tirsun guddigaas oo yeen laka magacaabow luul aadan isaaq iyo mayba ku warrameena xaalado abaarta ee ku jara deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo oo muddooyinkinka dambooyina iyo kama qonaayin deegaanadaas iyo ha indha indheeyaan dadka ka dhibaataysan ee abaarta ka hayta deegaanadaas lamaadu mas-uul mayba waraysi la weeldhaday waryaagana gobolka bakool maxamed amiin
Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, marka u horeyso annaga waxaan nahay guddiga abaaraha gurmudka abaaraha koonfur galbeed soomaaliya ayaan ku kooban nahay shan een, eh, xubnood oo guddiga ka tirsan ayaan wada socnay ujeedkeenana wuxuu ahaa inaan soo xaqiijino dhibta ka jirta gobolkan boqol iyo deegaanadiisii guud ahaan een, ugu horeyntii waxaan nimid baydhabo een, bakool ee xudur xudur markaan nimidna maamulkii gobol iyo degme iyo shacabkii ayaa si fiican noo soo dhaweeyey een, kadib waxaan bilownay kuurgalidii dadkii maaragtay barakacayaasha kaamam dhowra ayaan soo kormeernay waxaan kala kulanay runtii dad aad iyo aada u dhibaataysan u baahan gargaar bani aadamnimo haddii uu ahaan lahaa raashiin haddii uu ahaan lahaa hooy haddii uu ahaan lahaa daawo iyo maxaa la yidhaahdaa iyo biyo inkastoo deegaanka biyihiisa daroon yahay laakiin baraka ahaan kaamamka in loo dhexdooda in loogu sameeyo birkido oo loo soo dhaamiyo biyo loogu shubo marka barakacyaashaas waxaa u badnaa dadka kasoo barakacay degmada tiyeglow in muddo aba meeshaan ku go-doonsanaa marka waxaa kaloo naloo sheegay in maalin maalinta ka dambeyso dadkaas soo taraayo oo ay ka kala imaanayaan degmooyinka ee kale sida degmada maxaa la yidhaahdaa rabdhure degmada maxaa la yidhaahdaa waajid iyo tuulooyinka ku heeran ilaa iyo quraac joonna inta u dhexaysa arrintaas markii aan ogaanay waxaan go-aansanay inaan kormeer ku aadno meel ka baxsan degmada xudur
gudoomiye hadda adiga ayaa gudoomiye ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya deegaanadee ugu dareen ilaa iyo hadda deegaanada idinka aad booqateen runtii meelaha ugu daran waxaa weeye tiyaglow oo warbixin buuxda aan ka hayno oo dadkeedaba halkan kasoo barakacay kuwa deegaanka joogana go-doon ku jira iyo degmadan waxaa la yidhaahdaa eelberde oo aan tagnayba runtii marka eelberde iyo xudur waxay isu jiraan ilaa iyo sagaashan kilomitr sagaashankaas kilomitr meel ceel biyood leh ma laha meel wara leh ma laha sagaashan kilomitr oon la ah abaar ah dadka ku nool biyahoodii bakool xudur iyo eelberde magaalada gudaheeda wax kaga sokeeya aan jirin waaye marka dhibaatada ugu culus oo haysato hadda waddankan waxaa weeye dhanka biyoyarida waaye
muxuu yahay marka qorshihiina ku aadan biyo-la-aantan ka jirta ee guud ahaanba gobolka barkool haddana sida adigba aad sheegtay ilaa iyo sagaashan kilomitr siddeetan kilomitr meel u dhexayso oona wadadan iska xirta dhanka iyo ceelberde iyo deegaano kale oo lamid ah ay biyo-la-aantaasi ay ka jirto runtii dadka deegaanka iyo odayaasha waxay noo sheegeen in maaragtay ay qorsheeyeen meel bartamaha labada degmo ah oo tanna u jirto ilaa iyo afartan iyo shan kilomitr taasna sidaas oo kaleeto dhinaca qurac joomana toddobaatan kilomitr u jirto oo bartamaha dadka oo dhulka daaqa ah inay maaragtay dhul biyo qabatina ay ku sameeyeen ay togo qodeen balastig waaweyn oo hoos loo dhigay lagu fidiyey booyadana biyo lagu soo dhaamiyo oo meeshaasayto lagu waraabiyo dadka iyo xoolahaba marka arintaas markii aan ogaanay annaga qaybta nooga aadan waxaa weye inaan dhiirigelino qorshahaas oo shacabka iyo deegaanka iyo maamulku ay samaysteen in la dhiirigeliyo saas dadkaas noloshoodii maaragtay oo aan dhibaatada kasoo foole lagu badbaadiyo taas unbaa qorshahaas dhiirigelintaas unbaa annaga nagu soo aadan
ugu dambeyntii gudoomiye marka laga reebo booqashadan idinka aad ku samayseen oo ay ugu kuurgalayseen bal xaddiga ay la eg tahay baahiyaha ama saameynta abaarta waxaa jira dad badan oo ka dhammaaday xoolihii iyaga ay haysteen hadday dabta xoolo ay usoo horeen oo laleeyahay see waxaa la wadaa qorshihii oo biidhaamin ama ceelal wax loogu sameyn lahaa bal maxay tahay qorshihiina ku aadan dadkii xoolahaas ay ka dhammaadeen
runtii waxaa weye horta marka u horeyso hadda badbaaday taagan tahay oo ma taagna dadka in la maareeyo noloshoodii dambe hadda waxay taagan tahay tan hadda taagan in la badbaadiyo ka nool oo maaragtay uusan gaajo u dhiman oona u dhiman marka howsha annaga hadda aan ku jirno gurmad ahaan taas waaye haddii ilaahay barwaaqo keeno oo isbeddel yimaado oo laga gudbo marxaladan biila-aanta ah markaas ayaa la maareyn karaa qofka noloshiisa sidii uu ku noolaan lahaa sidii meesha u ku yimi loogu celin lahaa sidii maaragtay looga abuuri lahaa looga kala cusub marka hadda laakiin taas waaye midda kaleeto saad aad ku arkaysaan sawirada t v-ga uu soo qaaday waxaan la kulannay miidad badan oo xoolaha oo wadada hareeraheeda daadsan ayaan la kulannay runtii waxa weeye eelbirda tegidda aan tagnay waxay ahayd tegid markaa loo baahnaa in la tago oo mas-uuliyiinta koonfur galbeed inay tagaan waayo degmo waxa weye fog oo aada ugu fog waaye maxaa la yidhaahdaa deegaanada kaleeto oo ay ku taalla xuduudda annaga iyo etoobiya noo dhexayso marka een, deegaankaas runtii si sharaf leh aana loogu soo dhaweeyey waxaan kala kulanay odayaashii waxgaradkii maamulkii iyo ciidamadii etoobiya meesha joogtay iyo kuwii soomaalidaba ayaan la kulannay waxaan kala hadalnay arrimaha amniga iyo arrimaha abaaraha ayaan kala hadalnay iyo degmada maaragtay in maaragtay si wanaagsan loo maamulo Een, oo wakiilla guddiga abaarahana waan aan ugu soo tagnay waxayna ballan qaadeen in ay maaragtay ay dadaali doonaan intii tabartooda maxamed aad aad mahadsanto Aan horta mid ku mid ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla markaasna madaxeegan ku ahaa ka jare civil society-ga koonfur galbeed Ee, mexico-na ay intaa baday abaaro inta badan may saamay ahaayna balaanta Ee, shalay socdaalkii ceelbarda oo kaleeto may saameyn iyo weeldhaday way aragaaya islaan oo bahawaradiiskii oo bajaajka kasi wanaayay oo gaarigii gaara gaariga abgaalkii la iraay oo lamafuusta saaran le antama inkooyay inayna xoolada waraabisada anta gaariganku kirayay labaatan iyo shan doolar antaku kirayay ma la raayse xoolisi ku waraabiyahay leh taasna iyada dhibaato weyn ata haweenka iyada aan nugulin ciyaalkii xambaarsanyiin xaamilo waxaanoo kale kusii baahan xooladiyo la jaran dhibaato weyn meel raayse haweenka haysata marka haddii inu guddigii abaaro idmadi inana insha allah ilaahay horta walaan dad ku qaado karo laakiin dadaal badana suugayaan insha allah
laba kusocota in civil society shacbi xsanshadiya gaar ahaan iyaga maanaha guddiga iyo xuquuq karta yaan ku dareen bal ma ese fariinta ada gaare maanaha oo adan geysayaan soo mas adan sheegase in oo een, maadaama haweenka iyo dadka oo inka mugul yani waa bila ergiro inta badan yani goys kasta laakiin dha dhaqaaqan maanaha een, haweenka ba elko ku dhaqaaqan iyo kusaamay sun uga deegaanada waxkan hadaa bale een, caafimaad iyo walna unka jarna balmeed fariintaada ad gudbiya Ee, fariintaan gudbiyo weyb ahaa maxamed oo idan maasanta degmadan uun hadda ka sugan oo xudur male qayb caafimaad oo dhallaanka ah may ku wareysay gudoomiyaha degmada xudur ee saas oo kaleeta haweenka maskiir hirin haddii haweenka iskiir hirin nin walbadan oo qabada fadeen ee bulshada meel walba oo roogto khaasatan haweenka han jaalido e han hay-ado an shaqeeyo han meel raayusa gacantii waa midaas walka haayaan oo ilaahay deeqda sii may balaha haweenka walaalnidan ee koonfur galbeedka dhibaataysan han gurmadaa khaasatan dadka ku jeedo deegaanadan bakool oo hadda ka sugna isbitaalkan xudur sidii laka furfaday oo hooyadii dhallaanka meel raayusa gargaarlanka kabiifaday inuu hela deeraan Een, haddii magaalo madaxda iyo gobolka bakool ay xudur aan lahayna dhinaca caafimaadka soo kuliidaysa bal deegaanadii isna hadda booqateen dhanka caafimaadka maanaha yani waxyaabaha adan kuhuntiyaa Ee, walaalow idan maasanta elberd oo kaleeto shalay yartoo wareysaday male isbitaal oo caafimaad oo saas oo kaleeto ee haweenka ee male kurac joom oo kaleeto dada xog ku wareysaday saas oo kaleeto male meel raayis isbitaal oo caafimaadka eh muhiimadana caafimaadka weyn. qofka haddii caafimaad qabo dareero kor haddii caafimaad qabo shaqaysada kor haddii caafimaad qabo meelo deeri kor laakiin haddii se caafimaad qabin dhibsheelata maamiyeeba dhibaataysanaatay baahanaytay oomanaytay haddii iyado xaam hafoola jartan isbitaalla la deero un lahayna dhibsheelata guud ahaanba kool dadka ha ku jeedanay lahaa isbitaal weyn oo xudun ee oo degmadan dadka laha ku qaadi lahaa deersii kor caasimada hay ku furay meel ee xuduntan ee xudur hay ku furay lahaa een sidaynu ogna madaxa baraka ay inta badan degmada xudur madaxa baraka ay een sida degmada lagu iyo deegaano kale oo lama mid ah kadib markii ciidamada etoobiya iyo meelasay karaysa markuu la haayeen habanayeen bal haddii adan la kulantay een haweenka xudur baraka ay degmada tiyaga waxyaabaha iyo kunsheegmay walaalow haweenka ha ku baraka ay tiyeglow oo kaleeto ee dhowr qof oo ku horeysadii ayaa la kulmay may sheegdahayana inyo dhibkad inkuwiin oo idiyo ha ku tabeen bilaangu idma kor saarada kor saarnaada koro maadaama aanay maamulka iyo ha ka qaxeen ee degmadan ku dhow oo cunto siiyeen oo walaayo afdi aan wadan siiyeen oo danga fadaan qofka waliba feelee hooyshee midi kan waliba feelee haddii bilaan ay safarka ba sharciyada islaamka manin ogol hataa haddii ba bilaan ay taha qaxdi inta roogta dhibaatada inkuwiin oo iyo sheegdahayn way baa inyo hooysha sayidka een haddii caawinaad een mase gargaar la heli karto ma gaareen erfadi maanaha yani mayb waaha haweenka intaas iyo kuqabto والله ميو هوينك آه، خاصة هوينك بقول هدون روبنا في جرجار لن هلا آه، عف
bakaarka bagaashka ee walaalo oflow widaayo aan walkala weelo waaysanaa wertinagadafaday bagaash isku wareejisada baydhabana walfayle kuwaayey baryey hamaran behe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakaarka walaalo oflow hormanbarneeda bakaaradoo aan aragay
dhegeystayaal maybaa ka jarnay weli qayba weydhaxe ee barnaamijkaana kulanka warsan malaaq shaacir isaaq aadan oo eh malaaq ku tirsan malaaqee deegaanada busley yaa mayba usiina ku hadalay xaaladda nololeed ayay ku sugiyiin dadka deegaankaas ku nool
ma iidin ka hadalay anoo malaag shaacir aadana isaaq aha ee deegaankii la iraayay busley oo iid geega tawaalla ngayaala ee xilligana isku hunya abaara iska jirta oon jira ee meelina ashi yaala ilaahay noo qaado kure ilaahay noo qaada ma iidin arhane waana iidin fadaane ini taaw kuleen laka hala muslimiintii ee meeli roogaangeegi tawaalaysan tuman ishan kiilo mitir bushdi injirta ee baydhowa deegaankii baydhowna eta deegaankaas oo geegi dhalidhi dhahawka dhammaada hayta yamay fadaane in sheegane muslimiinta dawladda iyo intay halmaanla inay gacanka jeysadaan booyadeenla ku waaysanya waroogii gureen eelan la hayna dhib wii ii weelanka dab ii duunya inka dhammaadaayan yamay fadaane ciidooyinka inay aragaan degmo iyo gobol inay aragaan intiiba kolley taawkaleenba wada guddiga abaaraha hata dareera gobolka bay inay isuuna qaybtiska qaadada oo miilas arga kurmeerkaseeda degdegkaseeda dhalidha dahawa lagugu dhammaadahay hoolika dhammaadahay ina gacanka jeysadaan si walaalnama kalsooniye in argan ya idinka inku codsadaana tan lamaad shalay mayla kulungnay degmidda degmidda seeni may mayla ka aragnay gadoomo kiigeenka degmidda arab walaa in sheeganay usuna kulley haashaalila khayr alla sii walwina usa hada geega humaangani sheegi male ini usuna qayleawga anka jeysidaw meelo bershona usu angalgalaw sida macnaayo kisama bahafadeen oo tuulidaas laxanka gana deegankaas hatan una ka hadalahayna oo beelaas ee laxanka kana soddon ishan tuulib na hoos kooyo hayta baydhowna haandeerna kolley baydhawo baa ku ruuraan baydhawodii ariira naqdaas kolley dadkii adamba goyga abaaray walkasta hagaleen oon hagalaya baydhawo iska la'ado aruuran meel bismillaahi saanla dhakaw meeli baan jarna meeliyoo ka xakideen alxamdulilah meeliyoo ka sabar qaadadahayan alxamdulilah may fadaana intii muslunge ini gacanka jeysato biyo inka daryeella raashinka inka daryeella kormeeraha guud inka daryeella sidiyoo kastama baxa fadeen warkaas oo hata angeega hanuunkana dheeradaana intaasa ka gebagabaaye وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل إدي بد إني ما يفضانه قعن بوه لقسي مسلمين تسي ليكو قرمده ايه ما يكلا انشاقه ايه قالم كاس هورتا دادك حتى قيق اللي انت المامو حيري ليو ما دي لكو بها ايه مسؤولين بدن الليين مسؤولين تيو دل إدي بد الروق ده قارحان اي ملاقود انه يوسف إديو ما يكو أصدانه يعني وصه fadhiga ka kax sacadunla ka bilaawo tallaabo dheer ka qaadado mas-uuliinta sarsarayto use hoos ka galo meel kasta naqdoy dal naqdoy dibid naqdoy ini fadhiga ka hoomay fadaane galaambuuti ka qaadado maasha allah sidii ummataas liinku gurmuda fadi muslimiinta ee dhalidha dahawka ee baahunta la jirta liinku gurmuda fadi usuna fadhigii ka kax assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim gadoomigii busley ahaa isaa ibraahin aadan adliyare mayn baahangnaa dhibka kan malaaga sheegiyo madii ata gobolka bay tumug iyo neyshan kilomitira an jirna tulada busley lilayi gargaara aan baahangna beeyaal badan oo dareeraan aragnay kulleyba busleytina ata war hatanayinkoy un tulmaamana male deegaankana deegaan wiingu sodon iyo neyshan tuule yabba koyaas antaas dhanbata meeliyo kasamanyin ameli bihan ku dhow bay dhawu umbo aw dingdu umbona alhamdulillahi buure haraawu meel kale yo hata geega biika haasidan malle sa adduunku bilaawata ee muddo hata alhamdulillahi isbuun gudaantiye hoobiye gargaariye gacantabiye haandeerna ee inti alhamdulilah baraka aanga la taawiye ee inti meeliliindeerna inti se degdeg ahaange walna nin qobado umbaahangna
baahinka koy misga male beero noolal male walla- wallaama male iyo aan ka tabi markii hore miyay ku nool laga jafay gorayti beero iska ta' badaan wala ninka bahaya dan wal male saasaan bani ma awlaadba lama owlaadaga ay inta markuu nololiisa inta muslunka ka dhal nool wal mahaysan intuuna koyna galantaan wal maagan ilaahay dan wal ku sugoyn marka ee, jidkaha lagu hayta isbaaro rabbi allugay goobgadin dikoy muslungay saare idooska katamni baaba dadiloyte ayow gurguro aama kortee ye oo ah ada oo kale ah ii owlaadiye bur fidhiyaan iri binaange oo dhaxan meel ku galaanya unlahayna yee intaas in dheerto baaha hayto owlaadiye ii biilaan khataba ada oo xaaladaas fiiriyaaso oo reed intawaaso aha ii owlaadiye baahana boorayaan go'aan deer reedanka nogoy biilka ugoykiis yar aadaas ii owlaadiye ka nooladaan Koin isturnena, oh istirsanena. Koin isturnena, oh istirsanena. Istawa lakka kagoysade, istawa lakka kagoysade.
loo ii gaal i walaasagamni noo leedan sidda abaarabani dhiidi dhabkaasa inta nishaani dhabkaasa inta lafadhiin lanka dhibangabna inta maabamukoy yaalka ilaahadmay ididunkayna dhabaati i rafaada nahay dhabkaasanahay baaba noo dhammaayay waa ku mbari mugudhacadna hadalkanaana dhiboon xoolo abaanmee oo ka dhammaatay gaalan oo dhammaad taridii oo konton lixdun la deereen dhamna dhowr tartarame looda saasi kadaalika dhimata gooskay iyaalkay afareera la'an afar iyaalka too shanga gab too tumiilami gab too siyeeda gab too sagala gab iyaalka rogan anta rogan haye kulli jooa haa kulli joob anta rogan isdhaaf fadhiin aree korne haa may walaraga haye haa haduwa wal anasiyaw ilaahay leeyihin kamanku marba haddii xaaladdu meelasmaraasa maniilifayle intuunu samayna intuunu doogaas dheegnee ku aamusaane amulaynilifayliya bulshoy ka dhaqaaqana meel baabuur galaaw ma ah baabuurkii galag fadhi baabuurkii jidkii hudur galaayay intu baydhow ku bahaay wal hiri baabuur maku socdaw dhibaatadaasa ka koyni hata koyni irsaagda liin baahanyi gaarig la dhaansadaa liin baahanyi walaala isheeraa liin baahanyi walaala aamaw agalka intaasa liin baahanyi intaas dhibaato ee yahna qobati olka niin dheer baahida niin dheer gaajoda niin dheer meela hata dhulku kolley bada kasaase maluku ku kooyay lu'i erit baabur siyeed beri dhataaka jarni siyeed beri dhataaka jarni bogtaale shalgooma leh baa ii bakoor abaartu wada siifti dadkii ha rooroo haayaan may tala nin eh mar hooba dadkiiyo ku owaadoo haayaan bii ii baadlaan maaye hindhow ku fiirsadaane adduun eeba laku rooreey aakhirana cadaab marka silaaka reedka ee ku dareema kortaan ee beero xilligun way haada fadeen xilligii inka fayl haada fadi dalaga oo dhuga ka rooga fadeen haada fadi hatana dhul binaan ee tan way sababtay roob yaradii ama roob laantii deertun sanadkun lamaad kuntum ilita oo la waay taas way salka kasii haytay lama sinna ma sanadka guki kan ku horreeyey oo sanadkun gudi dhatis haytay abril siina roob ma jarra marka xilligaasna wuu beer mal goosana beerta hatana sida xaaladii eeta way dheeraha biyiraan oo warooga ee xoolagii oo mayla raay ee nololiyo ee, qaabkii iyo naftee isdhime beeroogii lama fasal awaarsideen badarna may ku goosina dadkii eeg maqon may suubii korno weliba samey korne koow ini xaafad xaafad dhallinyarooda inshirayna lama
dhegeystayaal mayba hadeernay qayboogii inka dambeoye barnaamijkaana kulanka warsan oo kuna mayba ha ka gebagabeeyi doonnay hoobi ilaahay era barnaamijkaana fariintaas oo dhan ka tiragalnay inay dadweynahan ila dhugun sidaan siiyo onka gurmudan dadka walaalnyojo ooyo haysata abaarta ku jarta deegaanadiio taasooyo ka caawii koraan lan walba itaaljay u soco markaas dhiibidaaw walaagi usa awooda tig allana u horumarsadaaw dhegaystayaal barnaamijkii kaana kulanka warsan oo uu kaa ka qaadanay qodobo ee tiro badan intaa ka gabagabeeyaana kullijeena may baaha saaray faysal dhaayow xuseen aan oo dalmar elsiina dareer yahay dhinaga farsamadana mayba oo saacidaayay saaxiibkay saalax cali maxamed saalax qays inta barnaamijkan kulamida una ku kulmo doogno mayba si unku tabaanay sidaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaaalka hawada noola dareera guud ahaan jadwalkii kaana idaacadda warsan oo haniin bilaawday saacadda markay haydi tuman iyo lamaada ama litii saacee duhurnimo ee geeka unoo hasiin gudbiini barnaamijyo warar suugaan darsiyo diini ah iyo weliba qodobo una eed islana kukubogateen barnaamijkii kaana kulanka warsan intii una baryay hiraabti reedan ku kulmi doono jadwal kale oo cusub oo idaacadda warsan shaqaalaha oo dhan oo iska duubamay basinlayina sidaas iyo hundurmo caafimaad leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك